tana weeyo meel bay ka wada timi
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax khamiisa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha kow iyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona waa sidee xaaladda deegaanka qandala ee gobolka bari halkaas oo maalmo ka hor ay gaareen qolyo ka tirsan argagixisada soomaaliya ka dagaalanta haddaba barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha puntlandna arrimahaas ayuu ka hadlay waxa uuna sheegay in hadda deegaanka ay ku hareeraysan yihiin ciidamo ka tirsan puntland dhowaanna ciidamadu ay geli doonaan barnaamijka waxaad kaloo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool haddaba halkaa waxay u gaareen qaabkii maleeshiyada al-shabaab looga saari lahaa deegaanadii dhowaan ay qabsadeen iyo kuwii hore ay uga sugnaayeen iyo ukuurgelidda dadkii ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka bakool oo gaaray degmada xudur haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan waraysi idinkaga haynaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo uga hadlayo xaaladda deegaanadan ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe isagoo tii ugu muhiimsaneed uu sheegana ay tahay in dadkana wax loo qaban doono waddada u dhexaysa muqdisho ilaa iyo hiiraan tagtana la dhisi doono maamulkiisuna uu diyaar u yahay siduu sheegay wararka u waaweyn caalamka oo ay ka mid tahay magaalada mawsil xaaladda ay saaka ay ku sugan tahay iyo isboortigii waa mar kale iyo faaqidaada wararka dhanka farsamada leila cabdiraxmaan ayaa joogta anigana waa cabdirasaaq maxamed kusoo dhawaada barnaamijka
Yeah.
ummad weliba aayaheeda inay garato iyadaa leh dalkayga inuu nabad iyo horumar gaaro xitaa waanu dhiman karaa ayay fanaaniintu leeyihiin waa tahay bal heestaas wadaniga waxay daafur u ahayd barnaamijka faaqidaada wararka halkaad ka maqlaysaana waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya meel kasta oo aad joogtaan subax wanaagsan ayaa idin leenahay qandara maalmahan dambe waxaa ku dagaalamaya qolyo argagixisa oo magaaladaas qabsaday oo caruurtii iyo haweenkii iyo dadkii ku noolaa magaaladaas barakiciyey qaarkood waxa ay gaareen deegaano ka tirsan meelaha ay ka arimiyaan maamulka puntland oo ay ka mid tahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo si gaadiid ay weliba kuwa dhinaca xeebta ah kaga yimid magaalada boosaaso ayay dadka halka kusoo gaareen waatan qaarkood dee shalay codkooda idiin soo dayna iyaga oo ka hadlaya haddaba ciidanka puntland ayaa halkaa weerar ku haya waxaana la sheegayaa in ciidanku ay kaabiga ay ku hayaan in magaalada ay galaan qorshuhuna wuxuu yahay ayaa laleeyahay maleeshiyada magaaladaasi ku sugan in la isku dayo in la qabto haddii ay suuro geli weysana la laayo waa sida mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ee warbaahinta ay u sheegeen haddaba madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasa ayaa mar uu tegay magaalada boosaaso halkaa warbaahinta ayuu kula hadlay waxaan soo qaadanaynaa bal mar mar uu ka hadlayay magaalada qandala iyo xaaladeeda iyo puntland waxyaabaha ay ka damacsan tahay kusaabsan qandala dabcan wataan sheegay daacish puntlandna ma joogayso qandalana ma haysanayso awooday ku joogtay mida ku haysata midna ma ay laha waana laga howlgelayaa insha allah wakhtigooduna waa un maalin iyo dhowr kooban bay joogi karaan haddii u bataan insha allah dee la yiraahdo dadkana wixii dhib ay ka soo gaarta arrinta iyada ahi dabcan dowladda way ka howlgalaysaa wixii macaawinana way gaarsiinaysaa shacabka puntland meela joogaana waxaan ugu baaqayaa wadajir iyo midnimo nabadgelooda inay xagsadaan dalkooda ay difaacaan horumarkana ka shaqeeyaan
waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas horey ama kol dhoweyd waxaa dhacday in xubno ka tirsan ama maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen deegaano ka tirsan puntland inkastoo ay dhacday in tilaabo lama ilaawaana ay ciidanka puntland ay ku dhigeen maleeshiyadaas tiradii kale soo hartana dhinaca galmudug ayay soo aadeen mid dhintay iyo mid dhaawacmay iyo mid la qabtay ayaa laga dhigay waa la arki doonaa qandalo kuwa ku suganna xaalada qabsata warar kale ayaa inoo soo socdo soomaaliya ku saabsan
meel bay ka waratay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maaranta dhinaca puntland iyo galmudug intaan ka imaanin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugna dagaal kooban ayaa dhinacyadii halkaa isku horfadhiyey shalay gelinkii dambe dhex maray madaafiic ayay dadku noo sheegeen in magaalada laga dhex maqlayay ilaa iyo hadda khasaaraha dhabtahay mid dhimashaya dhaawacay soo kala gaaray dhinacyada isfara saaray iyo dadka rayidka ee magaalada ku haray ilaa iyo hadda ma xaqiijin karno hase yeeshee wariyaheena ku sugan magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed iyo dadka kale ee magaalada ku sugan waxay inoo sheegayaan in xaaladu magaalada ay tahay saaka mid degan oo wax rasaasa aan laga maqlaynin sida caadada u ah mas-uuliyiin u hadlay galmudug iyo puntlandna dhinacba dhinaca kale wuxuu ku eedeynayaa rasaasta kow bilaabatay inuu asaga bilaabay inkastoo dee wax kastaba la filan karo maadaama dee ciidamadu ay yihiin kuwa is hor fadhiya madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland ayaa dhowaan magaalada dubay isugu taga imaaraadka carabta heshiis waxay ku gaareen in ciidamada la kala qaado magaalada gaalkacyanan si nabadgelyo ah loogu wada sugnaado hase yeeshee dagaalka shalay dhacay ayaan la ogeyn xaaladda waxa uu ka bedeli karo waxaan se rajaynaynaa ilaahay inuu nabad usoo dabaalo dadka ku nool magaalada gaalkacyo waa tahay xaaladda magaalada muqdisho iyo warar ku saabsan ayaa inoo soo socda oo ka mid a maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo nabadoon aan waxba ka galabsan ku dilay degmada wadajir ayaa iyana ciidanka amniga ayaa gacanta ku dhigay kadib markii la dhaawacay hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa waraysi aan la yeelanay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi cosoble waraysigana waxaa uga hadlayaa waxyaabaha maamulkiisa inta uu jiro uu qaban doono wuxuu ku bilaabay waa macsanta waxaan rabaa dowlad goboleedkii waa la dhisay waa lagu guulaystay muxuu yahay qorshaha xige ee hadduu eeba idnu aada qabanaysaan madaxweyne
shaqo shaqo shaqo shaqo wax kale intaa ma jiraan hadal badan wax umataraya shirar aan macno lahayn oo laga daba wareega waxba tari maayaan annaga waxaan u dhaqaaqaynaa waxaan nahay dowlad goboleed leh khayraad aada u fara badan ilaahay siiye waxaan leenahay ganacsato aada u fara badan waxaan leenahay tujaar aada u fara badan waxaan leenahay xoogsato iyo murqumaal aada u fara badan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ka shaqayn doonnaa sidaan intaa u midayn lahayn isugu heli lahayn u keeni lahayn horumarna uga shaqayn lahayn dowlad goboleedkan adiga ayaa madaxweyne u ah wuxuu yahay qorshaha ugu horeeya ee boqolka maalmood ee soo socdaad qaban doontaan hadduu abeydno qorshaha ugu horeeya aan rabno inaan annaga waxyaabaha ugu horeeya aan rabno inaan ka shaqayno oan tallaab ka qaadno waxaa waaye sidii deegaankan dhaqaalihiisa uu heli lahaa dhaqaalo uu isagu leeyahay dowlad goboleedku leeyahay siduu usoo saaran lahaa annagu waxaan leenahay dekada dabiici ah waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan dhaqaale aanan annaga cid kale nooga xidhnayn inaan soo saaranno si aan wax dhaba oo la qaban kara u qabanno waxyaabaha ugu horeeya aan rabna inaan qabanno waxaa ka mid a in deegaanada sida bilmatalan balcad oo kale oo iyadu muqdisho u dhow in ay noqoto iyo wadada isu socodkeedii arrimaheeda inay hagaagaan beeraleyda halkaa jooga wax soo saarkooda la kobciyo barnaamijyada aan rabna inaan qabanno annaga waxaa ka mid a amniga dhinaciisa inaan deegaanadii oo dhan abaabulno si ayba tallaabo qaadkooda tallaabo qaadka ugu horeeya dowladda ula tallaab qaadaan oo ay amnigii deegaanadooda u sugaan dhallinyarada ayaan rabnaa inaan shaqo u abuurno inaan nolol u abuurno ayaguna waxaan ka rabnaa hal qodob waxaan ka rabnaa inay ammaankii sugaan si shaqadii loogu abuuro tuulo kasta ee ay joogaan inay soo hadlaan oo ay yidhaahdaan tuuladeenna annagu waa nadiifinay waa naloo imaan karaa waa iska saarnay nimankii nabaddiidka ahaa saacadda intaa ay ka soo yeertana mashaariic iyo barnaamijyo ayaan rabnaa inaan ugu geyno meesha oo horumarin ah oan la shaqeyno dadku haddaysan waxba qabsan cid wax u qabanaysaa ma jirto
sidaan ognahay toban bilood ayuu qaatay in maamulka lagu dhiso markii labaiy tobankii janaayo ee madaxweynuhu u furay iyo markii lagu caleema saaray wixii markaasi la isku haystan waxay ahayn isqabqabsigii beelaha sidii baarlamaanka loo qaybi lahaa waa lagu soo guulaystay arrinta hadda idin hortaal waxay tahay midda xukuumadda siday ugu qancinaysaa beeraha labada gobol
horta laba gobol waa ka nimida waxaan nahay hal dowlad goboleed ayaan nahay bulshada dowlad goboleedkan ku dhaqanna meel walba ay joogtona waa iisoo tahniyadaysay aada ayay u faraxsan yihiin magaalada hadda ugu weyn dowlad goboleedkan ugu ballaaran waa magaalada beledweyne waan tagnay maasha allah waxaan kusoo faraxna ayaan aragnay waxaan soo aragnay dad diyaar u ah inay la tallaab qaadaan geedi socodka loogu jiro muxuu ahaa soomaaliyada cusub soomaaliyada cusub waa midda federaalka ah soomaaliyada cusub waa midda istejyada u kala qaybsan soomaaliyada cusub waa midda ayada ismaamulaysa horumarkeedana ka shaqaynaysa anigu waxaan soo arkay dad diyaar u ah boqol kiiba boqol inay la tallaab qaadaan dadku faraxsan cid ay yaqaanaan oo ay dhibaatada haysaa u sheegtaan oo caqabadaha ama hortaagan ama dhibaatooyinka haystaana diyaar u ah inay saacad walba wax ka qabato waxaan rabnaa maamulka inaan baahino nidaamkanna waxaan rabnaa inuu hoos usii dego inay degmooyinka noqdaan kuwo iyaga dadka mas-uulka ka ah ay yihiin dad ay soo doorteen tuulooyinka iyo ku hareereysan dhugu ku hareereysanna ka yimaada goboladu waxaan rabnaa inay noqdaan kuwo dadka mas-uulka ka ah ay degmooyinka ka yimaadeen ee halkaa ku matalayeen nidaamyo badan oo isbedela ayaan rabnaa inaan dhaqaajino annaga dhinaca ha noqoto maamulka ha noqoto dhinaca amniga ha noqoto dhinaca wax soo saarka guud ahaanna waxaan ogsoonahay ilaa xoogaana nahay oday ayaa nahay degaankii u dhashay dadkii ka dhashay waxaan ogsoonahay inay dadku diyaar u yihiin ciddii wax dhaba u qabanaysa insha allahu tacaalana wax dhaba ayaan u qaban doonaa waana qanacsan yihiin qof aanan qanacsanayn shaksi ah waa jiri karaa meel walbu jiraa weligiina waa uu jiri jiray qofkaa naftiisa kama maarano waxaan ka shaqayn doonaa wuxuu ku qanco inaan tusino hadda waxaa idin hayaa arrintii doorashooyinka qaranka oo la filaya in doorkiina aad qaadataan aqalkii sare aqalkii hoose ee dowlad goboleedkii hadda madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii doorashada hadday dhacday arrinta golaha wasiirada oo arrin muhiim ah iyo soo dhisitaankeeda balka war sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaan rabnaa inaan usoo dhisano dowlad goboleed dowlad ama golo wasiiro muxuu ahaa waxaan rajeynayaa dadkaas inay noqon doonaan dad waayo aragna ah dhalinyarona ah aqoon-yahana ah deegaankana isbedel ka keeni kara wax dhabana ka qaban kara marka ma ku daahayno sababtoo ah annagu inaan un muddo un iska soo garguurano oo muddo uun nala dul taagnaado oo sugno in naloo sheego wax la qabanayo ma ahina waxaan nahay waxaan nahay dad diyaar u ah inay hore u socdaan oo ayagu naftooda yacni wixii ay qabsan karaan qabsada waay kollow waxaa tagtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan markii lagu doortay maalmo uun kadib oo beledweyne maxaad ka filaysa maxaase kala kulantay
beledweyne aniga waa magaaladeydii waana magaalo aan aada u jeclahay dadka ku dhaqana dadaan aada u jeclahay dadaan aada u aqaanana wanaaggii aan ka filayay ayaan kala soo kulmay wanaaggii aan ka filayay ayaan kala soo kulmay waxaan kala soo kulmay soo dhoweyn aniga igu dhiirigelinaysa in aan dib ugu laabto inaan dib u habeyn sidii loogu suubin lahaa dhaqaalaheeda iyo arrimaha aan u jeesano soo dhoweyn igu dhiirigelinaysa inaan inta fadhiisano beledweyne ka shaqayno sidii biyo baxadan soo noqnoqotay ones for all looga gudbi lahaa sidii magaalada loogu habeyn lahaa biyo tubo ah oo socda waxyaabaha i soo dhiirigeliyey iyo soo dhoweynta macnaha waxaan ka wadaa wax kale ma ahae waxaasoo idilna waa wax ay mudnaayeen waana wax aysan helin insha allahu tacaalana waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh dowladda ayagoo garabsanaya reer hiiraan iyo reer beledweyne inay wax walba ay u baahnaayeen inay helaan una suuro galaan waa gartay arintaas biyobaxa waa dhibaatooyinka ugu badan ee hadda labadan gobol ka dhaca ka dhaca ee dowlad goboleedka hirshabelle haddii aan layd webiga beledweyne mara halkan yimaada sanadkanna way dhacday sanadkanna waxaa kaloo dhacay in abaaro ay dhaceen ma jira hadda qorshe idiin dejisan oo aada ugu talagasheen maadaama hadda qorshe aad kusoo doorasho gasheen oo la xiriira sidii looga faa'iideysan lahaa biyobaxaasi badan dhacaya mararka qaarna abaar isku bedelayo biyihii dhan la weynaya
biyobax inay dhacdaa waa dhici kartaa sababtoo ah waa maalinkii koowaadeba nala doortay oo maxuu ahaa aan shaqo galaynaba laakiin arrimaha fatahaadda webiga ee deegaankan oo idil beledweyne keliya ma aha laakiin deegaanka dowlad goboleedka oo idil soo noqnoqdo waxaa waayo priority-ga koowaad waxa ugu horeeya ee aan rabno inaan si dhab ah wax uga qabanno Een, ah, mana ku fiirsan doono dadkeenna inay u dhexeeyaan abaar iyo biyo baxo biyo la-aan iyo biyo baxo inay u dhexeeyaan dadkeenna ma ku fiirsan doono insha allahu tacaala waxaan jeclahay isla sanadkan bilooyinkan ugu soo horeeya inaan arrimahaas tallaabooyinka ugu horeeyaba inaan qaadnaba
wadooyinka way burbursan yihiin marka aad inta ka baxdo muqdisho aad aado sidoo kale ilaah beledweyne arintaas bal ka waran iyo dadkan way sugayaan dhibaatada ugu weyn hadda dadka ay ka sheekeynayaan arintaa biyobaxa ah iyo midaan wadooyinka u burbursan ugu daran maxaa ka qabanaysaan waa run een, ah, wadooyinku ama wadadan dheer ee isku xirta een, ah, soomaaliya ee gobolada dhexe marta ee marka xamar laga soo baxaba yacni een, runtii een, dowlad deegaankan dhex maraysa oo idil waa wado aada u baaba'day oo aada u burbursan muddo aada u dheer ka horna yacni een, la dhisay oo ilaa iyo yacni een, intii muddo ahna haba yaraatee wax laga qabtay aysan jirin dabcan reer hirshabeelle maanta waxay leeyihiin dowlad een, codkooda ku hadlaysa afkooda ku hadlaysa een, dowladda soomaaliyana la xisaabtami karta dowladaha caalamka iyo bulshada caalamka ahna ay aqoonsan yihiin maamul dhabo horjira oo xalaal lagu soo doortay inuu yahay oo ay u hoggaansan yihiin yacni ama ay diyaar u yihiin in ay kala shaqeeyaan
waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdilaahi cosoble oo waraysi gaara ina siiyey cabdishakuur cali axmed waryaheena ayaa waraysigaasi een, la yeeshay waxyaabaha uga hadlayeen waxaa ka mid a waxyaabaha bal maamulku uu qabanayo inta uu jiro Eh, waayahay qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wararka waaweyn ee caalamka ayaa inoo soo socda hase yeeshee ee aan aadna bal dhinaca iyo gobolka bakool oo deegaano ka tirsan dhowaan ciidamo intay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab ay qabsadeenoo dad badan ay soo barakaceen oo qaarkood xarunta xudur ay ku sugan yihiin wasiiro ka tirsan maamulka een, koonfur galbeed ayaa magaaladaasi gaaray een, shalay Een, haddaba ujeedooyinka ay u gaareen waa kan maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaheena arrimaha bakool wararkooda inoo soo dira Een, maxamed subax wanaagsan bal eh, waa sidee saaka xaalada magaalada xudur iyo wafdigii gaaray waxyaabaha u qabsoomay
Een, waad mahadsan tahay ee subax wanaagsan een, xaaladda magaalada xudur saaka ee, way iska degan tahay waxaana ku sugan een, wasiiro ka- wasiiro iyo xildhibaano ka socday een, maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafayna ku sugnaa ee magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool Een, ujeedada ayay u imaadeen een, wasiiradaasi iyo xildhibaanada ka socday maamulka ee koonfur galbeed ayay ku sheegeen inay ugu weyn tahay laba arrimood oo kale ah een, mid inay u kuurgalaan een, xaaladda amni ee guud ahaanba gobolka bakool oo usbuucyadii lasoo dhaafay ee deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bakool een, ciidamada etoobiya ay baneeyeen iyo in ay een, la socdaan ama ay ay- ay xaqiijiyaan een, nolosha iyo xaaladda ay ku sugan yihiin een, barakacyaashii dhawaantan kasoo barakacay een, degmada tieklow iyo deegaano kale oo hoos yimaada een, degmada xudur ee xarunta gobolka bakool balse een, waxaa la filayaa in een, maanta ay booqasho ay ku tagaan een, wafdigaasi ballaaran oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano een, deegaano een, goobo sida goobaha eh, waxbarashada sida goobaha caafimaadka iyo goobo kale eh, oo magaalada inay maanta inay gaaraan ayaa la filayaa Een, waxaa kaloo xusub mudan oon oo ay sheegeen een, mas-uuliintaasi in ay een, ay filayaan ama ay sugayaan een, raashin mucaawino gargaar oo dowladda een, koonfur galbeed ugu tala gashay een, barakacyaashan ku sugan ee magaalada xudur kaasoo la filayo in maanta uu soo gaaro een, magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waa taa marka een, dhinaca ka waran deegaanadii een, in lagu laabto ma la sheegay oo- oo maleeshiyadu ay qabsadeen bal soo koob maxamed
Een, sida la ogyahay barakacyaashan ee kasoo barakacay degmooyinka ama deegaanada kale ee hoos yimaada ee degmada xudur ma ahan een, dad oo usoo barakacay gaajo iyo dhibaato kale balse laakiin waxay uga soo carareen oo keliya een, deegaankooda een, ciidamadii etoobiya oo halkaasi ka baxay iyo een, ah, maleeshiyada shabaab oo dadkaasi aysan u dulqaadan karin gumaadka ummadda shacabka ay ku hayaan marka waxyaabaha ugu weyn oo wasiirada wasiiradan iyo maamulka iyo saraakiisha ciidamada kawa- ka wada hadleen ayaa ah sidii dib loogu laaban lahaa een, ah, deegaanadii dhawaantan la- la- laga- laga soo baxay Waayo.
iyo in laga- in la isku tashto oo ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ay awood u yeel u yeelan karaan si sidii waxaanan lahaayeen deegaanada ciidamada etoobiya ay baneeyaan Waaya.
si loogaba baaqdo ku tiirsanaanta ciidamada ee shisheeyaha ah maxamed aad baad umahadsantaa kaasina wuxuu ahaa maxamed xasan cabdiraxmaan waryaheena gobolka bakool inooga soo hadla qadka telefoonka magaalada xudur ayuu si toosa ugu jiray Een, muqdisho haddaan kusoo laabanana een, eh, degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaa lagu qabtay laba ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo oday nabadoon ahoo waxba ka galabsan halkaa ku dilay ciidanka ayaa isweerka qabta kadibna dhaawac markii loo geystay gacanta ayaa lagu dhigay iyagoo laba bistoolad iyo bombaba gacanta ku wata gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdishona ciidankii gacanta ku dhigay een, maleeshiyadaas aan xawlnaawayaasha ahna waxa uu ku wargeliyey in abaalmarin la siin doono magaalada muqsil ee wadanka ciraaqna weli dagaal ayaa halkaa ka socda oo ku dhex maraya maleeshiyada een, magaaladaasi dhowr dhowr laba sano ka badan ku sugnaa iyo ciidanka wadanka ciraaq waxaa la sheegayaa wadada muqsil ka baxda ee suuriya gashay een, in een, gebiba ay ku dhawaaqeen militariga wadanka een, ciraaqa in wadadaasi la xiri doono Een, kooxda kubadda cagta lester city een, guulihii dhinaca champion league ay kasoo hoynaysana xalay ayaa lasoo afjaray markii ciyaartii ugu dambeysay bareejo lagu hakiyey barnaamijkii faaqidaadana waa iga intaa leyle cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax nabadgelyo
وكما رنتها